bismihi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada qodobada ugu door karoon warka habeennimo idaacadda berlula qodobada warkeen aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah culamaaudiin uu istaagay caawinta qoysa ku nool beled weyne oo lacag dayna lagu leeyahay kulan laga hadlaya kaalinta qoyska ee nabadiska iyo midnimada bulshada oo lagu qabtay magaalada muqdisho biyo dhamin loo sameeyey qoysasta ku nool degmada salaxley inka badan konton arday oo baratay qur-aanka kariimka oo munaasabad qadiinjibana loogu qabtay xerada xagardheere aqbaraarka dibaddana waxaa ka mid ah qiimaha dollarka maraykanka oo hoos u dhacay waa koob iyo tobanka bisha abril labada kun iyo shan iyo labaatanka intaas waxayan qodobadii ugu doorkaroonaa warka habeenimo idaacadda beerlula warkan isaga faysan waxaan warkaydla socodsiin doona anigoo maxamed cabdisanaya aynu ku bilownay culimaauddiin ku nool magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan ayaa u istaagay caawinta qoysa ku nool magaalada kaasoo lagu leeyahay deyn islamarkaana aabahood hadda dameyn ahaan uu ku jooga magaalada waryaheena bilaal daahir weyn ee warbixinta warkan inoo hayaa
culimadan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka ugu baaqay inay ka qayb qaataan bixinta deyn dhan siddeed kun oo dollar oo lagu leeyahay nuux muumin cali kaasi oo hadda damiin ku joogo magaalada lacagtan ayaa loogu yeeshay nuux muumin cali kadib markii khasaaro uu kasoo gaaray hilib uu magaalada ku iibin jiray kaasi oo intiisa badan aan laga iibsan jirin culey cali jiiqow oo ah hooyada dhashay nuux iyo faadumo ibraahin aadan oo ah hooyo umul ah islamarkaana ah xaaska nuux ayaa raadiyo beerlula si wada jir ah ugu warbixiyey deynta lagu leeyahay nuux muumin cali iyaga oo bulshada soomaaliyeed ka codsaday in laga bixiyo deynta maadaama aysan awoodin inay iska bixiyaan umul baan ahay hadaa waa laga xiriy saddex bilood had xirnaay lacag sideed boqol sideed kun eh isku xirnaay afar boqol iyo shan boqol had u dar afar afar kun iyo shan boqol u daran umulna waa ahay intaa iska fadhiyaa wax isiinaa maaha islaan ilaah lee ku noolaay lacagtaasi naga bixiyo aan aan caabinayo lacagta naga bixiyo oo lagu soo dayay had taas u daran markaas ilmahaas toban kun carruur u joogtaa wax kale korinaa malaha asaa korba soo usla korbaxay wax wax siinaana malaha musli ilaahay lee ku nooleena bas wax waxna siinaa malaha lacagtaas araamta nalaga bixiyo adiga nalagu soo deeya aan caabinaynaa islaam baatiinta ilaahay kheyrnay siiyo sideedan kun ee gashay nuux siyaabhay ku gashay lacagtaas waxay ku gashay geel kawaana geel isqalay lacagtii khasaara siyab isdhahay uun geel isqalay xoolan qalay shaqo kale ma yaqaano hilibkaas xoolaas qalay geelisaas khasaarada ku gashay uun xoola hilibkaas ku golay
intii nala caabiyo wax nala siiyo oo gacanta nala qabto wax nala siiyo oday nala soo deeya intaas caawinayna an caawinayna furo toddobo afartan iyo saddex toban iyo shan sideed iyo shan kayd furo toddobo waa afartan iyo saddex toban iyo shan sideed iyo shan wiilka oo xiran lacagta lagu leeyahay waa sideed kun waxaa u daran afar kun iyo shan boqol oo hadda ku xirnaay marlamaad haddana lagu laabay lacag kale loo laabay oo ku xiranya lacagtaas sideed kun afar kun iyo shan boqol ay u daran tahay oo waxaas yahay oo yaa ii sheega intaan oon ilme ilaahay ha dhaqa oo sugaas nolol u ahaay maskiintaas wiilna aan qaban gabarna ay qaban aynu sii weheliso waxaan ku dhiibnana ay jiran carra wax la yidhaahana intaan dhinac aan ku jirno ay ka mid tahay nuux muumanaa la dhahaa wax kaloon aan awada awoodna ay jirin korna ay noo jirin hoosna ay noo jirin lacagtaa nagula leeyahay waxaan ummadda muslimka codsanaynaa inay ilaahay u taageeree wax alla na walba ilaahay gacantiisa ka soo qaado inaa nagula taageero lambarada idinka la soo xiriiri karo lambaraha nagala soo xiriiri kara furalaba waay lambarkeyda furalaba eber toddobo afartan iyo lix sagaashan iyo afar qaar ka mid ah culimada beledweyne oo booqday qoyskan ayaa bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in laga qayb qaato sidii murugta loogu feydi lahaa qoyskan islamarkaana diinta laga bixiyo maanta waxaan soo booqannay qoys reer nuux muumin cali qoyskan warbixintooda bishii ramadaan ayaa noolo sheegay maraan nimid aabbahood lacag dayn oo badan ayaa lagu leh oo maaragta dadkan kawaanka iyo hilib ka shaqeeya ayuu ahaa lacag badana dayn ah lagu yeeshay waa loo xiray lacag afar kun iyo sideed boqolaa loo xiray lacagtu way badan tahay lacag sideed kun ku dhawaay ama sideed kun ah lacagta guud ahaan lagu leh laakiin lacag afar kun iyo sideed boqol ayaa lagu xiray muddo dhowr bil aa sugu xirnaay lacagihii weli iyo culayskooda waa uu taagan yahay qoyska waad arkaysaan waa qoys maamadaas waa yeesha hooyadiisa iyo duqda ayeeyadaa iyo xaaskiisa oo umal ah iyo xaas kale iyo yaalkiisana waa toban dadka muslimiinta marka waxaan ugu baaqaynaa jazaakum allahu khayran dadka waa dadka muslimiinta waa dad iscaawiya qoyskan intiiba wey yihiin oo aabbahood waa xiran yahay waa dad hadda meeshay degan yihiin xaaladooda aan u jeedna jazaakum allahu khayran aabbahood wuu deymaysan yahay waxaan rabnaa marka inaan wada istaagno dadka muslimiinta ah waa dad iscaawiyo walaalayaal ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waxaa meeshana keenay waa macruuf dadka walaalaha ah dadka dhibaataysan ee soomaaliyeed ilmahaas waayeelka umulaha dadka dhibaatada ka muuqato ayaa meesha damiirka annagana keenay marka waxaan idinka codsanaynaa marka annagoo ka duulayno macruuf muslimiinta sharafta leh meel kastay joogaan waxaan ka codsanaynaa qowskan in lasoo kaalmeeyo qoys qoysaska muslimiinta ka mid ah oo aada u dhibaataysan qoyska oo dhibaatadooda waxaa weeye ay soo socoto bilooyin markaa xaaladooda laga soo dayriyey qoyskaa aabbihii u dhaqdhaqaaqayey caruur badan oo ilaa tobaneeye gaaraya waxaway korinayey ayeyadiis iyo hooyadiis iyo waxaa weeye xaaskiisii oo umala iyadana deyn baa lagu yeeshay deynta darteeda ayuu xabsi u galay uu u xirnaa lacag waxaa weeye sideed kun meelaha baa la sheegay lacagta guud ahaanteeda waxaa ugu daran hadda afar kun iyo shan boqol baa la sheegay oo muddadeedii iyo dalabkeeda uu taagan yahay qoyskaasa waxaa weeye aan maanta u joognaa xaaladiisa in bulshada soomaaliyeed waxaa weeye bulshada muslimiinta aan la wadaagno in markaa qoyskaa deynta laga bixiyo waxaa weeye ilmaha yaryar ee qoraxda saa u taagan ee arkayno waalidka waxaa weeye dadka masaakiinta oo fuqarada waa dadkii caawinta nooga baahnaa oo aad in loo garab istaago ay ahayd nafas allaahu canhu kurbata min kurbi yowmi alqiyaama qof mu'mina qofkii dhibaato ka fayda ee dhibaatooyinka adduunyada ka mid ah ilaahay baa ka faydaya maalinka qiyaamo dhibaato waxaa weeye iyadoona sitaa ka xoogan walaalayaal watacaawanu cala albiri wataqwa oo ilaahay leeyahay wanaagga iyo samaha isu kaalmaysta qoyskaas sidaa u danta yar deyntaa lagu yeeshay qoyskaas waxaa weeye in lasoo caawiyo lasoo kaalmeeyo deyntaa laga bixiyo hooyadii reerka umal weeye halkaasay ku jirtaa inay soo caawiyaan soo garib istaagaan deyntaas ay ka bixiyaan oo walaalahooda muslimiinta oo dhibaataysan ay ku sadaqaystaan ayaan marka aada u boorinaynaa usoo jeedinaynaa qoyska nuux ayaa ka kooban toban caruur iyo hooyadood oo umul ah islamarkaana dhalan toban maalmood kuwaasi oo xilligaani wajahaya dhibaatooyin dhanka nolosha ah maadaama aabbahood uu la daalaa dhacayo deynta lagu leeyahay aadumaasan yahay wariyaana bilaal daahir waana warbixinta warkaasi inala socodsinay markana muqdisho kulan looga hadlaya kaalinta qoyska ee nabadiska iyo midnimada bulshada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waryaana xawlul aadan xuseen ee warbixinta warkan inoo haysaa wasaaradda awqaaftii arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan ballaaran oo looga hadlayay kaalinta qoyska ee nabaddhiska iyo midnimada bulshada kulankan ayaa waxaa ka qayb galay ururada bulshada culummada magaalada odayaasha dhaqanka aqoon-yahano mas-uuliyiinta wasaaradda awqaafta soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya ibraahin aadan ibraahin nadaara ayaa ka waramaya ahmiyadda kulankan toobiga ama mawduuca meeshan ku qoran ead aragtaan kaalinta ama doorka qoyska nabad dhiska iyo wadajirka ummadda waa cinwaan aada iyo aada u ballaaran aadana u weyn ummaddeena soomaaliyeedna baahi weyn ay u qabaan qof walba ama qabiil walba ama qaran walba asaaska uu ka bilowdo waa qoyska qof xumaaday ama qabiil xumaaday ama qaran xumaadana qoys xumaaday buu ka yimaada intaasoo fiicnaatana waxay ka yimaadaan qoys wanaagsan sidaa daraaddeedba marka mawduucan uu u yahay ummad dhiskeenna dowlad dhiskeenna iyo tarbiya dhiskayna kaalinta ugu weyn mid ka qaata qaar ka mida marjaraftii kasoo qayb gashay kulankan ayaa ka hadlay doorkooda ku aadan nabadda in ay caddeyso ahmiyadda ay leedahay kaalinta uu qoyska uu leeyahay nabadiska iyo midnimada bulshada ha ahaato xasiloonida bulshada ha ahaato xaqiijinta musaalaxada waddanka iyo wadajirka bulshada usro ka kooban hooyo iyo aabo iyo ilmo waxay noqon kartaa usro ka kooban hooyo waxaan ka wadahaa waalid hooyadii aabbaha qoyska ay ka asaasmeenna ay isku xiran yihiina waxaa imaan karo inay soo saaraan caruur isku xiran kadibna caruurtii markay bannaanka u baxdo ay ayadana ay micnaha ay abuuri kartaa bulsho isku xiran waxay kasoo aas-aasantaa binaa-u insaan in insaan la dhiso qofku markuu marka insaan dhiso wuxuu rajeeyaa mustaqbal ammaan ah kulankan ayaa door muhiima ka qaadan doono nabadhiska iyo midnimada bulshada anugu maasantahay waryahanna xawlul aadan cuseen warbixinta warkaasi nala socod siinaysay qoysasa danyaro ku nool degmada salaxle ee gobolka maradijeex ayaa loo sameeyey biyodhaaminna waryahanna cabdimajiid aweysaaqe warbixinta warkan inoo hayaa deeq biyodhaamin ah ayaa loo sameeyey in ka badan labaatan qoys oo ku nool deegaanada hoos yimaada degmada salaxley ee gobolka maroodijeex ee maamulka somalilan deeqdan biyaha ah oo ay baahi badan u qabeen qoysaska la gaarsiiyey ayaa waxaa ugu deeqay xildhibaan cabdinaasir godax oo ka mid ah xildhibaanada maamulka somalilan xildhibaan cabdinaasir godax ayaa ka warbixiyey deeqda biyaha ee la gaarsiiyey bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada ee degmada salaxley
waxay taladii noqotay in halkan baahiyaha tahay meelaha ugu badan ee baahiyaha biyuhu ka jiraan sidaasaa horta annaka noo kii keentay ilaahay waxaan ka baraynaa inuu ilaahay abaarta naga soo jebiyo annaguna wixii dadaal ah haddii la idhaahdo intana waa hordhaci uun waa hawlad gelaynaa inaguna runtii wixii awoodda ah kan mayno insha allah waa ku soo noqon doonnaa inta uu roobku da'ayayna ka qoob qaadi mayno wixii kale aanu kasoo helna waanu keenna haddii ala idhaahdo qaar ka mid a qoysaska loo sameeyey deeqda biyo dhaaminta ah ayaa ka mahadceliyey iyo dadkii soo doortay maandaayo ay jiraan abaaro biyolaana ay jirto deegaamada xilligan xilli remiig waa xilliga remiig ugu jilacsanaa ay tahay waa xildhibaanka qudha ee dareenka remiiga la qaybsada ee dadkii soo doortay la qaybsada
xildhibaanka meel walba xogogaal u ah ee imika u soo saartay baahida dalka inuu ogaado horena u ogaa waa xildhibaanka waana uu ku mahadsanyey markaa waxaa biyo caliyaraantaa way jirtaa xaalad adag oo siddeetankii kontonkii waa la soo dhaafay siddeetankii baa la maraya
ilaahay baanu u mahadnaqaynaa mahad iskale marka dambe waxaanu soo dhowaynaynaa xildhibaanka yagaa xildhibaanada ka soo dhex baxay ee waxaan ku dhaha qowyahanadii ka soo dhex baxay ee ifiyaa la yidhaaye waxaan ku idhi na iftiimiyey biyaha u sii liito biyii way baraagti way sii gurayaan eella ma leh wixii aad ka qaban karaysaan ilaahay la kaashanaysaan dee ilahay baa lala kaashadaaye waydin soo dhowaynaynaa si kastaba qoysaskan loo sameeyey deeqda biyo dhaaminta ah ayaa baahi badan u qabay maadaama ay ka mid yihiin dadka saamaynta kala kulmay abaaraha xilliga ka jira maamulka somalilan
waad maaqsan yahay waryaana cabdimajiid aweysaaq warbixinta warkaasi nala socodsinaya in ka badan konton arday oo baratay qur-aanka kariimka ayaa munaasabadda qalinjabana loogu qabtay xerada xagardheere waryaheena bilaal daahir waan ee warbixinta warkan inoo hayaa xerada xagardheer ee ku taala qaxootiga dhadhaab ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan konton arday oo baratay qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday madarasada nuurul islaam munaasabada lagu abaalmarinaya ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka madarasada culimoudiin waalidiin macalimiin iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha madarasada nuurul islaam cabdinaasir maxamed cali ayaa ka warbixiyey munaasabadda labada kun iyo kowdii ilaa hadda shahaado xiriiraan bixinaa sanad walba sanadka u koreeyey labaiyo toban arday ay ahaayeen sanadka xiga sagaal iyo toban arday qalinjabisa wiilal iyo gabdhaha iskugu jiraan sanadka koowaad labaiyo toban wiilal bes ay ahaayeen sanadkii dambe arday soddon iyo dhowr ayaa qalinjabisay adi sanadba qeyb baa qalinjabisa marka sanadkan sanadaha ay u yaryihiin ardada ka mid taha oy qalinjabisay toddoba iyo toban arday xifdiga qur-aanka qaybta khadka ayaa u badan hadda ardada shahaadada qaadanaysa qaar ka mid ah marjaraftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey iyagoo ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada culuumta diiniga waa maalin kale qurux badan oo markaska nuurul islaam aan kasoo qayb galno xafladihiisa ee loo qabto ardada qur-aanka dhammaysa ardadan maanta qur-aanka dhammaysay iyo ardada kusoo jirta waddada ee tirada badan marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan ugu baryaynaa inuu ka dhigo kuwii naftooda anfaca waalidkooda anfaca muslimiinta anfaca qur-aankay barteenna ku camalfala li'anna qofka inuu wax xifdiyo oo qur-aanka iska xifdiyo keliya wax ma tarayso ardadii meeshaan nawaaninaysay ee wacdiga jeedinaysay yaa ahlal qur-aan ku haysay haddaan fahmi lahayn waxay ka hadlayeen inkastay fiicneed in af soomaali loo turjumo een qur-aanka xifdin wax ma taraysa keliya qur-aanku wuxuu u baahan yahay camalfal innaga soomaali haddaynu nahay cunsurka soomaaliga la yidhaahdo runtii qur-aanka aad baan u xifdinaa waxaa la yidhahdaa adduunka dadka carabta xataa waan dhaafnay xagga xifdinta iyo tartannada laakiin meesha aan ka liidana waa camalfalkii maantay waa aragtaan ardadii qur-aanka dhammaysay waa arrin wanaagsan laakiin maxaa la rabaa sida maantay aan u faraxsannahay oo isugu nimid in qur-aanka guryahana saa uga shidhnaado ilaah baa iska mahadlaho maanta ardaydeennii mishoowi aan rabnay ay soo gaareen marka ee, waxaan rajeynayaa waalidiinta iyo macalimiinta oo maanta inay wala faraxsan yihiin maadaama caruurteenni qur-aanka iyo nasiidada iyo wax walba ay akhriyeen maasha allah waxaan leeyahay waalidiinta macalimiinta ha la ogaado ha laa kormeero xaqoodii iyo xaquuqdiina ha la ilaaliyo insha allah ardaydana kuwii noo qaar badan allah nooga dhigo walaalayaal waxaa waaye ilmaha waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin niyadhis waxay u baahan yihiin tacliin dufcadan waa dufcadii toddobaad ee ka aflaxdo madarasada nuurul islaam ee xerada xagardheer xootiga dhadhaa tan iyo markii la asaasay aad maasan yahay wariyaana bilaal daahir weene oo nala soo codsinayay warbixinta warkaasi warkaas aad kala socotaan idaacadda beerle magaalada baladweyne mawjada siddeetan iyo siddeed dhibicsidigad nagala socotaan sidoo kale waxaad kaga dhegaysanaysaan baraheena bulshada sida facebooka youtube-ka x iyo websayte-ka intaana qoraanka dibadda guddan kusoo dhawaada xubinta sareefka ee suuqyada
kulan waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta sarrifka iyo suuqyada warka habeynimo waxaynu kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiyey kabaha kabaha buudka dumarka ayaa la iibiyaa sagaal doolar kabaha shaadiya loo yaqaan ayaa la iibiyaa sagaal doolar kabaha loo yaqaan xildhibaan ayaa la iibiyaa kow iyo toban doolar kabaha sbortiska naag ayaa la iibiyaa sagaal doolar xubintiino eegintaa
aad maasan yahay wariyaana bilaala daahir waane oo nala soo codsinaya xubinta sarafka ee suuqyada warka habeenimo idaacadda beerlula markana aqbaraadka dibadda qiimaha doolarka mareykanka ayaa hoos u dhacay heerkii ugu hooseeyey ee uu gaaro muddo saddex sana kadib markii hubanti la-aan ay ka dhalatay canshuurta madaxweynaha mareykanka uu ku soo rogay dunida sida ay muujisay qiimeyn la sameeyey lacagta mareykanka ayaa weli darajadii ay ku dhex lahayd suuqyada caalamka taasoo loo aaninaya kalsoonida lagu qabo doolarka oo luntay kadib markii mareykanka lagu eedeeyey inuu lacagtiisa u adeegsaday sida hubka oo kale georgi garasaf oo ka tirsan bankiga jarmalka ayaa sheegay in jahagureerka ka dhashay cashuurta aan loo meeldayin ee trump uu sababay in inta badan dalalka dunida ay iska iibiyaan kaydkoodii doolarka suuqyada caalamka ayaa dib u qiimeyn lagu sameynayaa mudnaanta doolarka oo muddo dheer ahaa kaydka maaliyadeed iyo maal adaga oo dunida ku tiirsan tahay waxaana durbaba bilowday dadaalo looga kaaftoomayo ku tiirsanaanta doolarka warkaabenimada kala socoteen idaacadda beerle magaalada baladweyne taasi ku dhayahay ciddii warkana socdi uga dalacan karta waraha internetka ku leenahay sida facebooka youtube-ka twitterka iyo websayte-ka inta warkan naamida aduu ku doona waxaydin ka tegeysaan gari